waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caasho maadaa qaatubsane dhambaalka ugu horreeya ee barnaamijka ibraahinow aniga aan soo qabto waa tahniyad aroos ayaa ciwaan looga soo dhigay waana dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxaa dadka diraya ugu horraysa hooyo xabiibo barre warsame dad kaloo fara badan ayaa ku jira eedo aamino sheekh maxamed xasan maxamed maxamuud cismaan maxamed maxamuud cabdulaahi maxamed maxamuud ruqiyo maxamed maxamuud caashe maxamed maxamuud iyo kaaho maxamed maxamuud iyo faadumo adeer axmed baa la yiri iyo axmed jimcaale maxamed iyo xaliimo maclin mukhtaar iyo xabiibo cabdi warsame aamino xuseen faarax dhammaan dadkani oo kala jooga gobolada soomaaliya oo dhan baa la yiri iyo muqdisho iyo sidoo kale dhuusamareeb iyo gadoon waxay dhambaal tahniyado aroosa u dirayaan lamaanaha isdoortay baa la yiri ee kale ah cabdiweli cali geedo qorow iyo saynab sheekh ciise maxamed oo arooskooda uu ka dhacay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho baa la yiri afar iyo tobankii bisha juun ee sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaanan leenaha bay yidhaahdeen isku waara oo rabba haydin kala siiyo ubad khayr qaba annagu waxaan raacinaynaa aamiin dhambaalkana wuxuu noogu yimid bashiir cali mawliid muuse aadan iyo khaalid muuse maxamuud iyo shiina faysal aadan waxaana ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan waxay yidhahdeen saaxiibkayn ciid cabdulaahi oo arooskuusa uu ka qabsoomay waxaan filayaa in uu saaxiibkan idin dhegeysanayo waa tahay ibraahinow heesta ugu horraysa ee barnaamijkana dhegeystayaasha bal usoo qaba iyo annagaba waxaan u soo qabanaynaa codkii maxamed sulayman
dhinaca dhambaalada haddaan jalleecno oo dhambaalka dhinaceega yaalan ibraahina waan soo qabto marka hore baa la yidhi waxaan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan bahda hambaliyada iyo salaamaha baa la yidhi marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah axmed cabdulaahi jaamac gadoon iyo xuseen ciise barre maxamed cabdulaahi waxau ku magaca dheeryahay tri e f iyo sidoo kale maxamed yuusuf qayaad maxamed faarax dhagac cadde waxau ku magac dheeryahay xiirane iyo maxamuud xuseen cali fitig waxau ku magac dheeryahay nabane iyo sidoo kale raage faarax yaxye iyo maxamuud dhagaafe baa la yidhi iyo hure iyo asxaab kaloo fara badan oo uu ka mid yahay cabdulaahi hure jibriil iyo ugaase hure jibriil iyo cismaan cabdulqaadir xuseen xaluus iyo jaamac siciid yuusuf wuxuu ku magac dheer yahay jaamac diyaano dhammaan dadkani waxa ay joogaan gaalkacyo jiracle iyo degmada bookh waxaanay halkan hambalyo aroos uga dirayaan master farxaan cali iyo xaye iyo marwadiisa baa la yidhi yurub xasan dhegaburo oo arooskoodu uu ka dhacay degmada gadoon waxaan leenahay bay yidhaahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano horba idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin dhambaalka nacaasho wuxuu naga soo gaaray hooyo xaawo sheikhow cabdi dheere iyo habaryar moko sheikhow cabdi dheere iyo eedxaawo jibriil muumin dheere iyo carruurteeda abuukar mubaarak cabdulaahi maxamuud iyo marwadiisa ayaan cilme iyo carruurtooda iyo maxamed cabdulaahi maxamuud iyo marwadiisa shukri xasan iyo carruurtooda iyo cusmaan cabdulaahi maxamuud iyo marwadiisa felis cabdulle iyo carruurtooda cabdicasiis cabdulaahi maxamuud iyo carruurtiisa iyo xasan cabdulaahi maxamuud iyo marwadiisa iyo cumar cabdulaahi jebiye iyo marwadiisa iyo waxay yidhahdeen cali caynti kheyre iyo safiye caynti kheyre iyo cumar caynti kheyre iyo nimco caynti kheyre waxaana ay yidhaahdeen waxaan jecelnahay inaan taaniyad kal iyo laabah aan gaarsiino seynab cabdulaahi maxamuud seynab bello iyo saygeeda axmed cayne kheyre oo waxay yidhaahdeen gabari ay ugu dhalatay magaalada viborg ee waddanka denmark gabadhaas oo loo bixiyey maryan waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo tiisuu weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta aamin anigana aamin ayaan raacinaya waa toddobaadkii ibraahin oo aan heesaha dhinacaaga uun sidii maxaa la dhihi jiray koox maantoo dhan kubadda dhinacooda loo laadayaa oo ilaa goolka laga dhaliyo marka bal heestan labaadna noo soo qabo amaya anaaba madhow iska soo laadi doonee heesta labaad in dhegeystayaasheenu ciyaarayno waa sida siliska dahabka nafta qoorta suro
haye sida siliska dahabka nafta qoorta suro
ha iska laalaado haye haye haye yaa ku luqay marka waxaa ku luqaynayaa cabdiraxmaan xanateeye iyo farxiyo fiska
sida layqayo cashaqani sida masifayn kariye cashaqani sida masifayn kariye sida layqayo cashaqani sida masifayn kariye cashaqani sida masifayn kariye baynayo sidaan ku jeclaay eedha ku sawira ayay safooy tusaru wadnana su'aalaha qalbiga dhexsabaynayo sidaan ku jeclaay eedha ku sawira suxukaytu ka sarreeyey irada igu sidkale suxulkaytu ka sarreeyey irada igu sidkale sida siliska dahaab afkan qurta sulu sida siliska dahaab afkan qurta sulu suxulkaytu ka sarreeyey irada igu sidkale suxulkaytu ka sarreeyey irada igu sidkale sida siliska dahaab naftan qurta sulu sida siliska dahaab naftan qurta sulu
aan intaasi ku dhaafno codadka labada fannaan farxiyo fiska iyo xadanteeye dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jalleecnana dhambaalkanna waxaa dadka diraya ugu horraysa hooyo xabiibo barre warsame waxaa kaloo ku jira dhambaalka dad kaloo fara badan oo ay ka mid tahay do-aamine sheekh maxamed xasan maxamed maxamuud ayaa ku jira iyo sidoo kale cismaan maxamed maxamuud iyo cabdulaahi maxamed maxamuud ruqyo maxamed maxamuud caasho maxamed maxamuud kaaho maxamed maxamuud iyo faadumo adeer axmed baa la yidhi iyo axmed jimcaale maxamed xaliimo macalin mukhtaar iyo xabiibo cabdiwarsame iyo aamino xuseen faarax dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa la yidhi magaalada muqdisho dhuusamareeb iyo gadoon oo gudaha soomaaliya ah waxaanay dhambaale tahniyad oo aroos u dirayaan lamaanaha isdoortay baa la yidhi ee kale ah cabdiweli cali geedo qorow iyo saynab sheekh ciise maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan juun ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waxaana leenaha bay yidhaahdeen ubad khayr qaba rabbaha idinkala siiyo oo noqda qoyskii isku waara annaguna waxaan leenahay aamiin waxaa tahniyadan dirayaa nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed iyo qadar salebaan maxamed iyo maxamed muuse maxamed iyo aamine aadan maxamed iyo qadar maxamed jaamac cabdiraxiin axmed nuur sacad maxamed diiriye suuri maxamed diiriye iyo sabaad maxamed diiriye iyo saade maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye iyo dhammaan reer maxamed diiriye oo dunida daafeeda kala jooga waxayna jecel yihiin inay halkan taaniyad uga diraan islamarkaana ay heestan u ciyaaraan cali aadan maxamed iyo nimco ismaaciil oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada burco waxaana ay leeyihiin ducadu waa daadiyaasha barnaamijka
waxaan ugu duceynaya in ilaahay uu ka dhigo qoyskii isku waara ubad khayr qaba kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin markan adiga le waay
ballantaad qaaday ahayd inaad markaa kubadda iska soo laadi doonta waa tahay waxba kama qabo waxaan soo qabanayaa heestal kudhageedu yahay barasho cidlowday waxaa ku luuqaynaysa fanaanada qaaliladan
inkastoon ku cashaqayraka ka calmadayadi candigayga ka arabay ceshina wadaagni inkastoon ku cashaqayraka ka calmadayadi candigayga ka arabay ceshina wadaagni ruuxan caadilku qorin mana lama cawayside cawa iyo nasiiba cawa iyo nasiiba lagu caanamaala ciishadaad arkayse ruuxan caadilku qorin mana lama cawayside cawa iyo nasiiba cawa iyo nasiiba lagu caanamaala ciishadaad arkayse mar haddaan xaruusiyo inaan cesh wadaagna calabkeenu gees maray calooshayda kuu furan adiguna dhisiyo sharaf cimriga ku noolow mar haddaan xaruusiyo inaan cesh wadaagna calabkeenu gees maray calooshayda kuu furan adiguna dhisiyo sharaf cimriga ku noolow cimilada adduunyada adfacayn waaleedee qaalabka cakiilantana in la saari weyda cimilada adduunyada adfacayn waaleedee qaalabka cakiilantana in la saari weyda dariskula cashiira haddii casha ka galo maka caawi waaya kaa caawi waaya mar haddaan xaruusiyo inaan ceesh wadaagna calabkeenu gees maray calooshayda kuu furan adiguna cisiyo sharaf cimriga ku noolow mar haddaan xaruusiyo
barasho cidlowday iyo codkii qaaliladan ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalka aan soo qabanayo ee gacantayda ku jira ugu horrayn ayaa lagu soo bilaabay waxaanu salaamaynaa guud ahaan shaqaalaha idaacadda caalamiga ah baa la yidhi ee v o a qaybteeda afka soomaaliga gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka xiga baa la yidhi waxaan halkan hambalyo dhalasho uga diraynaa lamaanaha kale ah baa la yidhi hee waa saleebaan cabdulaahi xasan yare iyo marwadiisa haweeya cabdi daahir oo ay gabadh ugu dhalatay magaalada dubai ee sutagga imaaraadka carabta taariikhdu markay ahayd bishii mey aanu soo dhaafnay shan iyo labaatankeedii ee sanadkan gabadhaasna waxaa loo bixiyey baa la yidhi maa'ida maryan saleebaan cabdulaahi xasan yare dadka tahaniyadda dirayana waxa ay kale yihiin hooyo xaali maxamed cali farxaan xasan aadan master wuxuu ku magac dheer yahay dhoolla yare iyo wacan cabdulaahi xasan yare iyo shaafici cabdirasaaqa xasan yare iyo maxamed yuusuf xasan yare iyo adeero cabdirasaaqa xasan yare saqadhi baa la yidhi iyo adeero cabdi xasan yare saqadhi wuxuu ku magac dheer yahay cabdimidoobe iyo adeero kalea ku jira yuusuf xasan yare saqadhi baa ku jira iyo eedo xaawo xasan yare saqadhi iyo jamaal cabdi gowraan waxa uu ku magac dheer yahay waaraad dhammaan reer xasan saqadhi iyo sidoo kale jaamac xasan aadan iyo cabdiraxmaan xasan aadan iyo faadumo xasan aadan iyo ugu dambayntii fatxa xasan aadan dhammaan reer xasan aadan waxay yidhahdeen annagoo kala joognaa buuhoodle hargeysa laascaanood garowe maraykanka dubai koonfur afrika iyo meelo kale waxaan leenahay bay yidhahdeen maa'ida maryan laba magacleey soo barbaar oo noqo tii diinteeda dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda baarina u noqota baa la yidhi waalidkeed aamiin aamiin ibraahim oo iyagaa soo dhameeyey dhambaalka dhinacaga yaalla waxaa noo baaqayaa aabe jaamac maxamed cali iyo adeero daahir maxamed cali xuseen suude cali cabdulle caroole cali iyo cali caroole cali iyo waxay yidhaahdeen sayid cumar rooble cabdifataax maxamed jaamac iyo cabdiraxmaan xasan suuli iyo xasan xuseen suuli cabdi xuseen maxamed zahre cabdulle zahre jaamac iyo sacadiyo jaamac maxamed dhammaantoodna waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga soomaaliya iyo duunya dacladeeda inay tahniyad kala iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdulaahi jaamac maxamed iyo raxmo axmed xaydar oo arooskooda uu ka qabsoomay dhuuse mareeb waxaana ay leeyihiin arooskana allah ka dhigo mid aada bashbash iyo barwaaqo kala kulantaan ee banowdan kala siiyo ubad kheyr qaba heesta xigta heesta kale ean dhegaystayaashan u soo qabanin waa heestii laba bogleyn iyo codkii cumar cabdulle shuuli
berigan isbaraniyo bila dhowra gabar yahay anigoon hurdada bogan idaantada oo qura anigoo beseero berigan isbaraniyo bila dhowra gabar yahay anigoon hurdada bogan bidhaantada oo quraa anigoo baseero baldahabii tahay jecelku waa baray bogayo wadnahayo ama beerka ka jacayl boholyow daraadii ano bali gubyoodo heesaha baroorta hoosta kuugu soo dira baldahabii tahay jecelku waa balay bogayo wadnahayo ano beerka ka jacayl boholyow daraadii been u sheegaa beydkiyaan geli lahayn anuu badi habeeyay arooskula begsaday hawada been u sheegaa beydkiyaan geli lahayn anuu badi habeeyay arooskula begsaday ayaad laba boglayso bal xasuuso inan yahay taariikhda dib u baar ha ka sheegin beeno ayaad laba boglayso bal xasuuso inan yahay taariikhda dib u baar ha ka sheegin beeno gayaankayga oo badan hablaha baar ka firaa inankaa la soo baxay gayaankayga oo badan hablaha baar ka firaa inankaa la soo baxay waddaan gorbarqa cusub tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray waddaan gorbarqa cusub tahay laba iyo toban bilaahi dhaarta kuu maray bilaahi dhaarta kuu maray annon hadalkaasi badin buuraha anuun korin baddana kaga sheekeyn annon hadalkaasi badin buuraha anuun korin baddana kaga sheekeyn halkee ay u badatee murtiiduna biyo dhigaysiyo aan kuu taabta bogtay halkeeyu badatee murtiguna biyo dhigaysiyo
dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga ibraahinow haddaan soo qabtana magacayga baa la yidhi waa sadiiq aadan xidig oo jooga degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud buu yidhi ugu horreyna waxaan halkan ka salaamayaa buu yidhi daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashacuud iyo daandure baa la yidhi waanu kaa guddoonnay mid lamidan hawadaan kuu soo marinaynaa marka xiga buu yidhi warqadan meherka ah waxaa diraya annagoo kale ah hee sida loo soo qaraaban aad uga helay sadiiq aadan xidig iyo xasan xuseen xasan iyo nuur maxamed geedi iyo dayib tahliil maxamed iyo cabdulaahi maxamed axmed iyo cabdiraxiin axmed iyo sidoo kale asxaab kaloo fara badan waxaa ku jirta xamda maxamed faarax iyo liibaan maxamed shirwaac shaafici ciid iyo maxamed shaafi iyo sawde xuseen maxamed iyo yaasiin gacma dheere dhammaan dadkan waxay kala joogaan baa layidhi cadaado cabudwaaq muqdisho gobdheer baa la yidhi iyo sidoo kale gaalkacyo baxdo gurceel iyo meelo kale waxaanay hambalyo meher u dirayaan xasan daleel dhoore iyo marwadiisa magaceeda waa laga soo tegay waa tahay malaha toddobaadka dambe soo raacin doonaan meherkooda waxau ka dhacay baa la yidhi degmada cadaado ee gobolka galgaduud ducada waa xaggeena baa la yidhi waata waxaan ugu ducaynaynaa xasan deel dhoore iyo marwadiisa in ilaahay uu ka dhigo kuwii isku waara awlaad khayr qabtana uu rabbi kala siiyo aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya waxau naga soo gaaray reer cali maxamed geedi qorow iyo reer maxamuud geedi qorow reer maxamed sayid axmed aadan iyo abtiyaal macalin cabdiraxmaan cali maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda doctor cabdulaahi cali maxamed iyo xaaskiisa iyo waxay idhaahdeen bashiir cali maxamed iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cumar cali maxamed xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo maxamuud maxamed cumar iyo cabdiweli maxamed cumar iyo cabdifataax cali geedi iyo daahir cali geedi cabdicasiis daahir maxamuud iyo axmed daahir maxamuud iyo bashiir maxamed cali iyo cabdisalaan maxamed cali dr liibaan cabdulaahi maxamuud iyo maxamed macalin cabdiraxmaan cali iyo cabdiqaadir macalin cabdiraxmaan cali iyo zahre macalin cabdiraxmaan cali xamdi maxamed cali iyo caaisha maxamed nuur dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan muqdisho dhuusamareeb guriceel mareer guur iyo magaalada mombasa ee dalka kenya waxaana ay hambali u dirayaan cabdiweli cali maxamed iyo seynab sheekh ciise maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodon oo ay leeyihiin isku waara ee banahayda kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinaya ibraahinow dhambaaladii waan dhammaynay bal heesta ugu dambaysa ee barnaamijka dhegeystayaashaan uga tegayno waatee dooq iyo dareen ayaan u soo qabanaynaa yaa ku luuqeeya cabdulqaadir saahil dabcan waana heestaanu kusoo xirayno barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana idinla socodsiinaya barnaamijka ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan caashicuud inta aan mar kale haddii aan laidma hawada ku kulmayno dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo duqrayga adi ku raaco dareen cashaq bay gudule naftaydana waan naftaydana waan naftaydana waan la duudaa duqrayga adi ku raaco dareen cashaq bay gudule naftaydana waan naftaydana waan naftaydana waan la duudaa sidii baan dalaalka ooydi adiga kaadaydayaayo anigu awadaadayoobe sidii baan dalaalka ooydi adiga kaadaydayaayo anigu awadaadayoobe dibintabyada jacaylkana u dulqaadan maaye dareeniya waa dabiidiyo waa dareeniya waa xanuun darane dibintabyada jacaylkana u dulqaadan maaye dabiibiyo waa dareeniyo waa dareeniyo waa xanuun darane sidii baan dabad wareego anigu dalamba bibaano iqoy awadaatayoobe sidii baan dabad wareego anigu dalamba bibaano iqoy awadaatayoobe naftaydu aday ku doonto ducnaba adi kama aade xabiibi ana waan xabiibi ana waan xabiibi ana waa nafsuune naftaydu aday ku doonto ducnaba adi kama aade حبيبي أنا وان حبيبي أنا وان حبيبي أنا وان أقصوني جعيل كين ومدان دوني دول قاضيو يش شرفو إنكو أين وذاك تريل جعيل كين ومدان دوني دول قاضيو يش شرفو inagu aynu wada daryeelne dibin dambiyada jacaylkana u dulqaadan maaye dabiibiyo waa dareeniyo dabiibiyo waa xanuun darane dibindamyada jacaylkana u dulqaadan maaye dareeniyo waa dabiibiyo dareeniyo waa xanuun darane sidii baan dabad wareego anigu dalan baabibaano eqoy awadaadayoge sidii baan dabad wareego anigu dalan baabibano eqoy awadaadayo